تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلى بصرة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلى بصرة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacanow wanaagsan ikhyaareey ku soo dhowaada barnaamijkeennii toddobaadlaha ah ee sahanka dhaqaalaha toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegi doonnaa sida dowladdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay uga gaashaamatay go'doonkii dhaqaale ee lagu soo rogay magaalada madiina siduuse xisaarku u baabi'in karaa duwalka haddii aysan marka hore ka gaashaaman inahaas ayaan maanta barnaamijka ku faaqidi doonnaa waxaana nagala qaybgalaya qaar ka mid ah culimmada iyo aqoonyahanka soomaaliyeed waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo barahaan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني waa hagaag dagaal dagaalku wuu noocyo badan yahay kuwa ugu daranna waxaa ka mid ah midka dhaqaalaha gaaladu si kastoo midabkoodu jinsiyaddooda caqiidadooda fikirkooda iyo wakhtigoodaba u kala duwan yahay haddana waxay ka siman yihiin dagaalka ka dhanka ah muslimiinta iyagoo mar waliba adeegsanaya asaaliib isku mid ah asaaliibtaasna waxaa ka mid ah xiriir u jaridda iyo go'doominta dowladdii nebi maxamed ee caasimaddeedu ahayd magaalada madiina cadowga ugu awoodda badan ee ay ishayeen wuxuu ahaa quraysh oo adeegsan jirtay asaaliib weliba oo uu dagaalku leeyahay si ay uga takhallusto dacwada rasuulka kuma kaaftoomin keliya dagaalka militari iyo midka fikir ee siyaasadda iyo dacayaddu ay barbar socdeen ee waxay sidoo kale muslimiintu ku soo qaaday dagaal dhaqaale oo aad u adag dagaalkan waxay marka hore ka bilaabeen inay gebiyahaanba xiriirka u jaraan magaalada madiina intaa kadib iyagoo adeegsanaya awood weliba oo ay leeyihiin oo ay ka mid tahay cilaaqaadka wanaagsan ee kala dhexeeyey qabaa'ilka iyo istaraatiijiyadda maka iyo ahmiyadda xaramka ayay qoraysh isku dayday inay isbahaysi hoose la samaysato yuhuudda iyo qabaa'ilkii ku hareeraysnaa magaalada madiina oo ay ka mid ahaayeen kinaana kadafaan banu asad banu saliim iyo kuwo kale qoraysh waxay xulafadeeda ku dhiiragelisay in sideedii oo kale ay xidhiirka ugu jaraan muslimiinta si ay u dareemaan cidhiiri dhanka dhaqaalaha iyo mid bulsho intuba qorshayaashan waa kuwa halistoodii leh maba ugu sii jirto dowladdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ahayd mid curdun ah hase ahaatee wax saamayn ah kuma yeelan haddaba sababtu maxay tahay laga bilaabo maalintii ugu horreysay ee uu madiine tegay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu dareensanaa in tallaabooyinkan iyo kuwo ka daranba ay qoraysh ku soo qaadi doonto uuna waajihi doono go'doon dhanka dhaqaalaha ah sidaa darteed waxa uu dejiyey qorshayaal arrintaasi looga gaashaaman karo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo dareensan halista ay leedahay ku tiirsanaanta dhaqaalaha quwad shisheeye ayuu go'aansaday inuu dhidabada u taago dhaqaale islaami ah oo ka madax bannaan cadowga markii nebigu caga dhigtay magaalada madiina wuxuu durbadiiba u kurgalay xaaladda dhaqaale ee mandiqadda wuxuuna xaqiiqsaday in dhaqaalaha madiina iyo suuqyadeedaba uu gacanta ugu jiro yuhuudda heshiisyada iyo waxiswidaarsiga ugu badanna uu ka dhaco suuqii ballaarnaa ee yahuuddii banu qaynuqac ee la odhan jiray nabiid qabaa'ilka ansaareed ee aws iyo khasraj laftoodu ma lahayn suuq iyaga u gaar ah ee waxay ka dhex ganacsan jireen suuqyada yuhuudda si haddaba madax bannaani dhaqaale ay u gaaraan muslimiinta tallaabadii ugu horreysay ee uu nebigu qaaday waxay ahayd in muslimiinta uu u sameeyey suuq islaami ah oo iyaga u gaar ah inkastoo suuqani bilowgiisa uu ahaa mid tabar daran marka loo barbardhigo suuqyadii yuhuudda ee aadka u ballaarnaa haddana wakhti kooban ayuu ku xididaystay oo uu ku soo saaray dhaqaale xooggan muslimiintuna waxay noqdeen kuwa dhaqaale ahaan iyaga isku tiirsan ihtimaamka nebiga uu siinayey dhaqaalaha kuma koobnayn keliya xilligii ay dacwadu bilowga ahayd ee wuxuu ahaa mid la nool oo mar waliba muslimiinta ka gudbiya marxaladda wuxuuna ummaddiisa ku gubaabiyey inay samaystaan dhaqaale madax bannaan oo sal adag oo aan si fudud lagu loodin karin wuxuu sidoo kale nebigu sala allahu calayhi wasalama dhiirageliyey ganacsiga wax soo saarka beeraha farsamada gacanta iyo shaqo weliba oo xalaal ah oo qofka muslimka ah uu uga weecan karo gacan horsiga iyo inuu cid kale wax ka sugo oo uu ku tiirsanaado isagoona nebigu danaynayay in shakhsiga muslimka ah uu ku noolaado sharaf iyo sarayn sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed nebigu sala allahu calayhi wasalama dowladdii uu ka dhisay magaalada madiina waxay ahayd dowlad juhdi badan ku bixisay ilaalinta dhaqaalaha iyo nadaamintiisa iyo hagaajintiisa iyo kobcintiisa ilaa maraaxil lix ah ayay soo maraa la yidhahda dhaqaalaha dadka muslimiinta ay leeyihiin marxaladii ugu koowaad waa marxaladii nebiga sal allahu aleyh wasalam uu gundhigga u dhigaya aasaaska dhaqaalihii muslimiinta marka dhaqaalaha nebigu sal allahu aleyh wasalam sidaas u habeeyey meel weyna wuu gaarsiiyey shareecadu waxay aad uga digtaa yacnii baagamuudada iyo bataalada iyo derbiye iska jiifka iyo shaqola'aanta way ka digtaa waxayna aad iyo aad u boorrisaa in la shaqaysto oo dadku gacantooda ay maalaan axaadiid aad u fara badan baana masalada ku soo aroortay iyo aayaad intaba tilmaamaya in la shaqaysto weeyaan marka shareecada islaamka waxay dhiiri gelinaysaa oy ku dadaalaysaa in dadka muslimiinta ay tabcadaan oo dhaqaale ay yeeshaan si ay markaa u xoroobaan oo aysan gaalada iyo mabaadi'deeda aysan u raacin adduunyana aysan ka raadin wey aayaadka boorrinaya in la shaqaysto lagana tago waxaa baagamuudada waxaa ka mid ah qowluhu tacaala huwa aladii jacala lakum alarda daluulan famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilayhi nushuur ilaahay waa midka dhulka idiin yeelay mid idiin laylyan oo waxaad rabta aad ku beeranaysaan marka dhulkaa ku socda irsaaqadda ilaahayna cuna ilaahay xaggii subxaanahu wa tacaala ayaa soo saaridda ay ahaatay aayadka rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy faidaa qudiyat asalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah salaadda haddii la guto dhulka ku faafa ilaahay fadligiisana dalba wey maaliyadiiyo dhaqaalihii raadiya oo kobciya wey marka aayaadkan iyo aayado kaloo fara badan waxay boorrinayaan in yacni la shaqaysto la dadaalo fii haadihi alxayaa dadku ay ku dadaalaan axaadiista nabiga sal allahu alay wasl arrintaa boorrinaysa waxaa ka mid a dhaqaalaha in la kobciyo maa akala axadun tacaaman qad khayran min an ya'kula min camali yadih qofi ma cunin raashin ka wanaagsan wax gacantiisu ay shaqaysatay wa ina nebiyallaahi daawuuda calayhi asalaam kaana ya'kulu min camali yadih nebiyullaahi daawuud wuxuu ahaa mid gacantiisu waxay shaqaysata cuno ayuu ahaa wuxuu kaloo nebigu sal allahu alay wasalam asagoo arrintaa boorrinaya uu yidhi dhaqaalaha iyo kobcintiisa iyo dadku inay isku fillaasha gaaraan lian yaxtadiba axadukum xasmatan calaa dahrih khayrun min an yas'ala axadan fa yuctiyahu aw yamnacah qofkii inuu soo gurto xirmo xaaba ah oo dhabarkiisa uu ku soo xamaalo waxay uga khayr badan tahay inuu qof wax weyddiisto ama ha siiya ama ha u diidabe haddii lagu siiyo haddii laguu diidaba waa dulli wey marka intaa dadka aad tuugsan lahayd dadkaa gacanta u horsan lahayd waa inaad xirfaddaada iyo shaqadaada ah ku shaqaysataa xoogga ilaahay ku siiyey caqliga ilaahay ku siiyey waxa ilaahay ku baray aad ummaddana uga faa'iidaysaa naftaadana aa ku anfacdaa dhul waxaan haysannaa aad iyo aad u barwaaqo ah oo wax laga soo saaran karo jawi waxaan joognaa shaqada muhaya'a u ah u diyaarsan nebigu salalla alay wasalam wuxuu boorriyey dhirta in la beero maxaa dhirta in la beero ayaa nolosha bini aadamka ee wanaaggeeda ka qayb qaadanaysa nebigu salalla alay wasalam wuxuu yihi laa yaqrisu muslimu qarsa walaa yasrachu zarcan faya'kula minhu insaanu walaa daaba walaa shayun ilaa kaanat lahu sadaqa qof ma tallaalo muslimihii tallaal geed weyn oo tallaaloo la harsanayo wax laga cunayo mir dhalinayo mana beera shay la beerayo oo marka insaan qof uu ka cuno ama daabad xawayaan uu wax ka cuno shimbiro iyo xoolo iyo bahalo kale ay wax ka cunaan ilaa waxa uu ahaanaya sadaqi u hanaysa wax kastoo laga cunaawe marka maxay shareecadii dhiirigelinaysaa in geedihii la beero waxaa dhulkii la tacbado oo ummaddu dhulkeeda ka shaqaysato xataa haddii saacadda qiyaame soo dhowaato aadna markaa gacantaada ku hayso wax la beero qofku ha beerana buu ku boorinayaa sal allahu aleyh wasalam haddaba marka axaadiistan qofkii fiirfiiriya wuxuu ogaanayaa camalka iyo wax soo saaridda iyo xirfadda lagu shaqaysanaya in la iska sugo inay tahay shay islaamka uu meel weyn uu gaarsiiyey aad iyo aadna uu islaamka ugu dadaalay marka dowladda islaamka waxaa laga doonayaa dadka muslimiinta ee ku hoos nool iyo dowladda laftirkeedaba inay ku dhaqaaqdo horumarinta dhaqaalaha iyo iqtisaadka maxaa waa lafdhabarka nolosha bani aadamka weeyaan qofku hadduusa asagu isku filaaninna waa loo talinayaa qofka hadduusa asagu waxa uu quudanayo uusan asagu gacantiisa aysan ku jirin qaraarka iyo go'aanka uu qaadanayana gacantiisa kuma jiro si ummadda marka u madax bannaanaato haymanada iyo qabsiga iyo boobka iyo xoogga ay ku haystaan gaalada saliibiyiinta iyo kirishtanka isugu jira si looga madax bannaanaado dadka muslimiinta waa inay ku dadaalaan dhaqaalahooda inay hormariyaan ay waxa weeyaan shareecada sidaa tahay ugu dhaqmaan maxaa sharciga haddii su yahay loogu dhaqmo waxaa dhammaanaya xoolaha in lagu ciyaaro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leey wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu almusrifiin warcuna aw caba hana xadgudbinina oo israaf in lagu sameeyo maalkii oo lagu ciyaaro raashinkii la iska soo daadiyo iyadoo baahi ay jirto si aan wanaagsanayn loola dhaqmo tasarruf qaldan lagu sameeyo maalkii dadka muslimiintaha ay leeyihiin waa arrin ilaahay subxaanah wa tacaala inooga digayo marka in lagu dadaalo xoolaha ilaahay subxaanah wa tacala una siiy waa nicma nicmadana aakhare waa la isweydiinayaa waa in xadgudubka iyo ku ciyaaridda iyo waxa weye in la tuurtuuro xoolay laysaga ciyaaro arrinta noocaasa laga fojignaadaa laguna dadaalo dhaqaalaha horumarintiisa iyadoo looga daysanaya nebiga sal allahu aleyh wasalama laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana
intaa oo keliyaah dhaqaalaha ugama harin nebiga ee wuxuu sidoo kale ummaddiisii baray cawaaqib xumada dhaqaale ee ka dhalanaysa musuq maasuqa waxa isdabamarinta laaluushka xatooyada lunsashada israafka iyo sakada oo lala baxsado wuxuu sidoo kale kala calaamadeeyey waxay muslimiintu dowladdoodu ku leeyihiin iyo waxay dowladdu muslimiinta ku leedahay markay muslimiinta sidii laga rabay ay u dhaqangeliyeen diintooda wakhti kooban ayay barakadu ka soo daahirtay magaaladooda sidaba allah uu qur'aankiisa ku sheegay qaala jala wacalaa walow ana ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaa'i walard وفيها قراءتان لفتحنا ولفتحنا وانظروا إلى قوله بركات ولم يقل بركة وإنما بركات لبيان أن الأمر عند الله تبارك وتعالى عطاء غير مجذوذ سبحانه وتعالى يقول لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كما قال نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا عطاء الله عظيم سبحانه وتعالى وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا فضل الله عظيم سبحانه وتعالى وهنا يقول ولو ان اهل القرى امنوا اي بالله واتقوا الله جل وعلا لفتحنا عليهم بركات من السماء
markay muslimiintu ku tallaabsadeen guushan dhaqaale weliba wakhti aad u kooban quraysh farta ayay dhexda ka qaniintay waxayna la yaabeen siday muslimiintu uga baxsadeen go'doonka dhaqaale ee madiine ay ku soo rogeen waxaa sidoo kale horumarka muslimiinta aad uga xumaaday gaaladii kale ee xulafada la ahayd quraysh inkastoo ay dhammaan iskudayadoodii ay fashil ku soo idlaanayeen haddana quraysh marnaba isma dhiibin waxayna sii waday iskudayadeedii mu'aamarada iyo dhagarta ahaa wuxuuna mar weliba xaalkoodu ahaa wayamkuruuna wayamkuruullah wallaahu khayruulmaakiriin markii dagaalkoodii dhaqaale uu fashil iyo guuldarro ku soo idlaaday waxay u wacdeen dhanka iyo arbushaadda iyo inay khalkhal ku sameeyaan amniga muslimiinta iyo dhaqaalahooda taa oo ah dhaqamada lagu yaqaano jabaabirada iyo kuwa isla weyn ee mujrimiinta ah waxay markan go'aansadeen inay magaalada madiina ku soo qaadaan weerar habeen dheelmad ah oo si gaar ah u bartilmaameedsanaya dhaqaalaha muslimiinta weeraradaasina waxaa ka mid ah weerarkii kursi bin jaabir alfihri oo markii dambe saxaabi noqday kaas oo xilli habeen ah madiina dhuumaalaysi ku yimid kadibna qunsaday xoolo nool oo isugu jiray saddexda meesi ee la dhaqdo geel ari iyo lo'ba qoreysh oo ahayd qabiilo aad u ballaaran oo magac leh waxay awooddeedii oo idil milatari siyaasad dhaqaale iyo cilaanba isugu geysay sidii ay uga takhallusi lahayd koox yar oo ku sugnayd magaalada madiina sidaba maanta dowladaha gaalada ee sheeganaya kuwa ugu awoodda badan adduunka haddana awooddooda isugu geynaya dagaalka kooxo yaryar oo jihaadi ah taariikhyahanka weyn ee muslimka ah doctor raakib asarjaani ayaa sheegay in sababta qoreysh ay dhammaan awooddeeda isugu geysay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta ay ahayd inay dareensaneyd inay muslimiintu yihiin quwad soo socota oo ay lagama maarmaan tahay inta ay goorigoor tahay lagu soo afjaro bartooda haddii kale ay gaari doonaan marxalad aan waxba laga qaban karin waana taas ayuu yidhi doctoorka sababta ay dowladaha gaalada isugu soo bahaysanayaan dhaqdhaqaaqyada islaamiga ah ee dunida ka hana qaaday لكن لأن القبيلة الكبرى قريش تعلم أن هذه الحركة الإسلامية البسيطة تمتلك مقومات بناء qabiiladan weyn ee quraysheed waxay ka dharagsanaayeen in dhaqdhaqaaqan islaamiga uu jilicsan yahay laakiin uu haysto awooddii lagu dhisi lahaa dowlad ballaaran taa ayaa keentay in bilowgiiba ay ku degdegto sidii ay xididada ugu siibi lahayd inta aysan xoogaysan waxay diidan tahay in awooddan ay korto kadibna iyadu liqdo istaraatiijiyadaas ayay quraysh adeegsatay dowladaha waaweyn ee maanta joogana isla siyaasaddaas ayay adeegsanayaan dadka qaar baa hadda la yaabaya markay arkaan dowlad aad u ballaaran oo xooggeedii oo idil isugu geynaysa koox yar oo muslimiin fuqaro ah oo ku sugan meel xitaa qariiradda caalamka aan laga arkayn sirta arrintaa ka dambaysa ma taqaanaan walaalayaal waa in cadowgeennii ay akhriyeen taariikhdeenna laga soo bilaabo cahdigii nebiga ilaa maantadan waxay ka dharagsan yihiin in koox yar oo muslimiinta ka mid ah haddii ay dhaqan geliyaan sharciga alleh ay kobcayaan maalinba maalinta ka dambaysa ugu dambayntiina ay dhulka qabsanayaan marka dambena awooddeedu ay noqonayso mid aan loo babacdhigi karin
halista ugu daran ee ay waajahaysay dowladdii nebi maxmed calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd in yahuuddii madiina aysan gacanta ku haynin keliya ganacsiga dhaqaalaha suuqyada iyo lacagta ee sidoo kale iyagu maamulayeen ceelashii biyaha oo ay ka iibin jireen dhammaan reer madiina oo ay ku jiraan muslimiinta iyagoo halkii wadaan oo biyahna ku iibin jiray hal suus oo badar ama timir ah ama hal dirham oo lacag ah mid ka mid ah ceelasha ugu caansan ee ay yahuuddu lahaydna wuxuu ahaa ceelkii la odhan jiray ruuma oo ahaa ceelka keliya ee muhaajiriinta ay biyaha ka cabi jireen maadaama ceelashii kale ee magaalada madiina ay dhadhankoodii la qabsan waayeen si haddaba nebiga sala allahu calayhi wasalama dowladdiisa uga saaro xaaladdan adaga wuxuu inoo dejiyey mabaadi' usul ah si ummaddiisa ay duruusyo cibarba uga qaataan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu dadaal dheer ku bixiyey sidii loo heli lahaa biyo ay u madax bannaan tahay dowladda islaamiga ah sababtoo ah biyaha waxay xilligaasi ahaayeen badeecad istaraatiiji ah dowladina cagaheeda iskuma taagi karin iyadoo aysan haysan biyo ku filan weliba casrigii nebiga biyaha waxay ku jireen halka ay maanta dunida ugu jiraan shidaalka qamadida suufka iyo tamarta nukliyer-ka sidaa darteed imaam axmed iyo nasaa'i waxay al axnaf ibnu qays ka wariyeen in nebigu sala allahu calayhi wasalama uu yidhi yaa inoo iibinaya ceelka ruuma ou allah u dembi dhaafa ow kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam saxaabigii dhaqaalyahanka ahaa ee cismaan bin cafaan dinnuurayn radiallaahu canhu ayaa arrintaasi u istaagay oo yahuuddii ka iibsaday ceelka wuxuuna ka siiyey adduun lacageed oo gaaraya labaatan kun oo dirham oo u dhigantay laba kun oo diinaar oo dollar ahaanna maanta noqonaysa lix boqol iyo siddeetan kun oo dollar deedna nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu ku yidhi cismaan ceelka waxaad ka yeeshaa mid ay muslimiintu ka cabbaan adiguna ajar ayaa kugu soconaya sidii ayuuna sayidina cismaan yeelay ceelkan oo ilaa maantadan shaqaynaya ayaa caan ku ah magaca ceelkii cismaan bin cafaan wuxuuna ka mid noqday macaalimta magaalada madiina ee loo dalxiistago لقد أوقف عثمان رضي الله عنه البئر للمسلمين cuhmaan allaha ka raali noqdee ayaa waqaf ka dhigay ceelkan oo ay muslimiintu ka cabayeen muddo kadib timir ayaa hareerihiisa aad uga baxday dowladdii cismaaniyiinta ayaana timirtaasi daryeel u sameeyey oo beer ka dhigtay ilaa markii dambe geedaha timirta ay gaareen kun iyo shan boqol oo geed midhaha ka soo go'a geedahaasi ayaa ilaa maanta lagu iibiyaa magaalada madiina lacagta ka soo baxdana waxaa loo qaybiyaa masaakiinta waxaa kaloo lagu bixiyaa biilasha masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam وأيضا منه على نفقة المسجد النبوي cismaan bin cafaan wuxuu ka mid ahaa hantiilayaashii saxaabada isagoona inta badan maalkiisa uga faa'iidaysan jiray fursadaha qaaliga ah ee dhanka aakhiro wuxuuna hantidiisii ku baabi'in jiray duruqda khayrka iyo waxa ummadda anfacaya si ka duwan tujaarta iyo hantiilayaasha muslimiinta ee maanta oo hantidoodii badi ku baabi'inaya tamashlayn iyo rafaahiyo haddaba halkan waxaa inoogu jira arrin ay mudan tahay in la isdultaago oo ah doorka ay tarbiyada wanaagsan ee iimaaniga ah ay ku leedahay horumarka ummadda waana tiir asaasi ah marka laga hadlayo dhisidda mujtamac islaami ah sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh maxamed bashaar dowrka tarbiyada islaamiga ah ay ku leedahay ama akhraadka iyo aharka ay ku leedahay bulshada dhismaheeda haddaan mithaallo yar ka soo qaadano qisatu sacdayn markii ay nimankii mushrikiinta ahaa ee quraysh iyo carab inteeda kale iyo yuhuud isbahaysatay kusoo duuleen magaaladii madiina oo la go-doomiyey baa nebiga caleyhi salaatu wasalaam yacni min baabi arifqi waalra'fati waxa uu dareemay in culayskaas uu ka fududeeyo dadka deegaankoodii la joogay markaasuu wuxuu la tashaday labada sacad sacad ibni macaad iyo sacad ibni cubaada wuxuuna usoo bandhigay si ciidankan loo kala furofuro duulaanka ah ee magaalada madiine kusoo duulay qolada reer najdi ee xagga najdi ka timid reer bani fasaare iyo qabaaisha xagga ka yimid in maartay maxaanku rahdaa uu sanadkii miraha timirta ee soo go-ayo wax u ballanqaado dagaalkuna ay isaga baxaan taasuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam ku fakiray uuna usoo bandhigay labada sacad labada waxay nebiga u sheegeen caleyhi salaatu wasalaam iyagoo mushrikiin ah jaahiliyiin ah ilaahay aanan aqoonin baysan mir ka mid a miraha timirtooda aysan damaacinin qabaaisha ayaga ah maanta oo ay ilaahay subxaanahu watacaala rumaysan yihiin ilaahay raayadiisii towxiidkiisiina ay ku dagaalamayaan inaysan arrintaa iyada dhacaynin ayna maaragtay maxaanku rahdaa wax ka mid ah aysan maaragtay maxaanku rahdaa gaaraynin taa waxay ka timid iimaankooda iyo tarbiyadoodii nabiga caleyhi salaatu wassalaam kadaalika waxaa iyaduna la mid ah oo sidaasoo kaleeta saamayn iyo raad aad iyo aad u buuxa u lahaa qisadii abudaxdaax liummi daxdaax qaswat uxud abudaxdaax deer uu lahaa oo asinda ah oo timir ah oo aad iyo aad u camiran ayuu ilaahay daraaddii u baxsada sadaqatan fii sabiili illaah ilaahay dartiibuu ula baxay waa dhawaaqay oo reerkiisii oo beertii dhex degan ayuu dhawaaqay ummi daxdaax wuxuu yidhi beertii waan sadaqaystay ilaahay daraaddii baan ula baxay waxa weyaan maaragtay maxaan ku rahdaa inaad ka soo baxdaan baan doonayaa ummi daxdaax ma aysan shakin taradudna kuma dhicin ma aysan ka garraytamin abudaxdaax warkii uu usoo jeediyey samcan wa daacan bay tiri carruurteedii bay gacanta ka qabsatay intay carruurtii wadoy beerta ku dhex waday baa mid ka mid a carruurtii wuxuu damcay inuu qaado mir ka mid a mirihii timirtaee dhulka kusoo dhacay markaasay ka celiso waxay ku tiri mirahaani annagu ma lihin ilaahay dartii baa loo bixiyey iska tuur hooyo waana waxyaalaha raadka iyo saamaynta tarbiyada nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee iimaaniga ah mujtamaca dhismihiisana raad ku leh saamayna ku leh bay iyadu lafteeda ka mid tahay kadaalika qaswatu tabuuk nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii dadkii uu u kashfiyey itijaaha iyo meesha loo socdo diyaargarowna uu amray rag baa marka waxay maalintaasi qalbiga gashadeen inay la tartamaan ragaysan marka hore tartanka ku gaari jirin cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi saaka waxaan doonayaa inaan ka hormaro abubakar oo maalkayga kala bar aan dhiibo xoolihiisuu soo kala baray bar buu nebiga u keenay barkii kalena reerkiibuu uga soo tegey markaasuu nebigu markuu u keeno nebigu weydiiye wuxuu ku yidhi reerkii maxaa ga soo tegtay intoo kalean kaga soo tegay buu yidhi abubakar baa yimid xoolihiisii aanan waxbaba ka reebinba ilaahi subxaana watacaala iyo rasuulkiisii buu u keenay markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war maxaad reerkii uga soo tegtay ilaahay baan iga soo tegay buu yidhi xanaa masaladaas waa masale iimaan yaqiinahoo dhabca wey intiiba maxaa haddana maaragtay lasii kasii wada sarreeyey cuhmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu oo sagaal boqol oo rati iyo reeriyadoodii iyo quudkoodii isku wado isagana maaragtay maxaan ku rahdaa keenay oo ciidan aad iyo aad u tiro badan yacni dacmiyey oo isagana maaragtay maxaan ku rahaa maalgeliyey kullu min daalika ma aysan ahayn dayn dowladdii islaamka iyo ummaddii islaamka lagu yeelanaya ma aysan ahayn ma ahayn mana sheegasho iyo weji ku raasasho ee waxay ahayd qurbatun ila allahi subxaana wa tacaala haddaba maxay tahay duruusta iyo cibarka aan ka faa'iidayno arrintan waxaan arrimahaasi u bandhignay ashkir sheekh axmed oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed dhegaystayna kelimadda sheekh maxamed bashaar waan dhegaystay kelimadii shaykha duruusta iyo cibarka aan ka faa'iidayno darsiga maanta way badan yihiin waxa ugu yar oon ka soo qaada karno waa kow in ummadu aysan ka bixi karin gumaysi inta aysan gaarinba isku filnaan kullama wax lagu siinaayo gumaysi ayaad ku jirtaa man malaka quutaka malaka qaraarak inta hadid lagugu samay karo waxay ka mid tahay nooc min alisticmaar tusaale shay aadan haysan noloshana aadan uga maarmin hadduu cid kale gacanta ugu jiro waxaad ku qasban tahay inaad fuliso wixii lagaa dalbado waxaa kale oo laga faa'iidaysan karaa darsiga in markii dowlad la aas-aasaayo ay qasab tahay in la tawfiiriyo adeegyada aas-aasiga u ah nolosha bulshada sidaba nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey magaalada madiine ayuu suuq muslimiinta ay leeyihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam ka suurageliyey kii yahuud ayuu kasoo madax bannaanaaday ceelkii biiruruuma ayaa la gaday ceelashii yuhuudda ayay muslimiintu kasoo madax bannaanaadeen wax kasta ee nabiga calayhi salaatu wasalaam laga cunaqabatayn lahaay waa ka diyaargaroobay waa in la tawfiiriyo adeegyada aasaasiga u ah nolosha bulshada oo dad gaar ah aysan gacanta ugu jirin si aan ixtikaar u imaanin haddii cidda gacanta ku haysa tahay cadowgii wayba kasii daranta annaga ka mujtamac wilaayaad ahaan waxaana la gudboon umarada islaamkana laga rabaa in tujaarta muslimiinta ay ku dhiirigeliyaan in ay iibiyaan waxyaabaha aas-aasiga u ah nolosha bulshadayna waxaa kaloo hoggaanka muslimiinta laga rabaa towjiihaadka mujtamaca sidaba nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ugu tawjiihiyey ummadda meelaha ha dhow ka imaan karta dhibaatadu inay buuxiyaan waxaa jiri kara waxyaalo daruuri noo ah annaga ka mujtamac wilaayad ahaan oo laga yaabo in bulshooyin kale gacanta ay ku hayaan deg deg waa inaan dhexda u xidhannaa sida aan u tawfiiri lahayn waxaan u baahan doonno mustaqbalka haddii kale ha dhow wadnaqabad ayaa lagaaga dhigayaa yuhuud iyo quraysh hadday u heshiin lahaayeen maxaa dhici lahay muslimiinta ay gacan marnaan lahaayeenna maadaa low manaca alyahuudu tijaaratahum cala almuslimiin maxaa dhici lahay hadday muslimiintu suuq aysan lahayn maadaa low manacu lmaa'a cani lmuslimiin maxaa dhici lahay hadday lahayn muslimiintu ceel ay ka cabaan dhanka kale markaan ka hadalno cunaqabatayn cunaqabatayn waa hub waa silaax aliqtisaadi waa silaaxu lcuquubaad duwalka ayaa si baarid ah loogu gumaadaa ayadoon xabad lagu ridin ayaa lagu dumiyaa duwalka maa ashbaha leylata bilbaarixa dowladaha reer galbeedka ee maanta jooga waxay adeegsadaan isla wasiiladii ay adeegsatay quraysh oo ah in aan lagu duulin duwalka ilaa laga cunaqabatee kadib markay taag darnayso ay taag yaraatay tabar yarayso hal mar lagu dul habsado ciraaq bis ayaan tusaale usoo qaadanaynaa ciraaq cunaqabataynta waxaa lagu soo rogay kii mar kaliya ayay muddo kooban baqdaad madaxa dhulka gelisay ay madaxa ku istaagtay waayo horay ugama aysan gaashaaman xisaarkii cunaqabataynta waxyaabaha uu ku sababay ciraaq haddaan isdul taagno dalka ciraaq waxaa gebi ahaan burburay sannado kooban kaabayaashii dhaqaalaha dalka oo dhan waxaa baaba'ay maxadaadkii sharikaadka itisaalaadka kuwii korontada warshadihii waxsoo saarka fadlan can kulli wasaa'il altaqadum walteknolojiya allatii wasala ilayha alcaalam dalka ciraaq wuxuu ka mid ahaay waddamada ugu horumarsan duwalka carabta markii laga eego sinacaadka waxaa meesha ka baxay munsha'aadkii naftada sidoo kale waxaa dhammaaday kaydkii raashinka waddanka bakaartii suuqyadii ayaa dumay maraakistii tijaariga ee waaweyneed ayaa waxay noqdeen meelo baahlagalayn ah waxaa kale oo baaba'ay wakaaladihii biyaha ka shaqaynaya ilaa qof waliba uu dushiisa rarto jiirikaan webiga biyaha uga doonto baahidii ayaa dadka guryaha ugu soo gashay cid ka badbaaday shacabka reer ciraaq ma jirto ayaa la dhihi karaa jamiic majaalaat alxayaah ayaa meesha ka baxday ciraaq xisaarkii wuxuu ku sababay kaaritha insaaniya bisababi naqsi alghidaa'i waaddawaa waxaa sare u kacay sicir bararkii lacagtii waddanka ayaa qiimo dhacday waxaa aad u batay rabshadaha faldembiyeedka sida dilka cunfiga gacanka hadalka sariqada tahriibka waddanka ayaa laga yaacay waxaa dhacday inta cunaqabatayntu jirtay ilaa dhexdeeda in waddanka ciraaq ay ka barakacaan labaatan iyo saddex kun oo u badan xulkii hormuudkii waddanka aqoon-yahankii waxgaradkii khubaradii culimadii dhakhaatiirtii injineeradii waxaa ciraaq ku dhacay midda annaga nagu dhacday haddaan nahay soomaali oo ah hijratulcuquul waxgaradkii ayaa ka tegay xisaarka ka hor dakhliga fardiga ciraaqiga afreej ahaan wuxuu ahaa saddex kun iyo shan boqoloo doolar markii dambena siddeetan doolar ayuu tegay waxay waayeen reer ciraaq absad wasaa'il alxayaa waxaa kaloo cunaqabatayntu ay sababtay in caruur ka badan milyoon wa nisf milyoon tifl ciraaqi ay u dhintaan baahi iyo dawa la'aan taas waxay noo sheegaysaa oon ka bara karnaa haddaan cunaqabataynada laga diyaargaroobin in talaacub lagugu sameeyo kadibna si foolxun lagu dilo sida sadaam xuseen
guud ahaan intaas ayaynu toddobaadkan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sahanka dhaqaalaha toddobaadka xiga ayaa inoo ballan ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu